jaaliyada soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi uganda ayaa waxa ay ka mid tahay jaaliyadaha ugu ballaaran ee xagga ganacsiga waxbarashada iyo weliba horumarka kale ee isdhexgalka bulshada door weyn ka qaata marka loo eego xiriirka dadka soomaaliyeed iyo dadka reer uganda ka dhexeeya oo soddonkii sane ee u dambeeyey aad ay uga dhex muuqdaan dad badan oo ganacsataa oo soomaaliyeed cabdiweli warsaba guure boqol jiro waxa uu ka mid yahay jaaliyada soomaalida ee dalkaasi uganda gaar ahaana magaalada jinja oo ganacsatadeedana uu ka mid yahay v o da waxa uga warramay bal sida ay u dhisan yihiin qaab ahaan iyo taariikhda jaaliyada soomaalida ee dalka uganda uganda waxaan deganahay soddon iyo afar sano uganda soomaalida degantaha muddo ka badan laba boqol iyo xoogaa sano taariikhda la ogyahay uganda soomaalida ee ganacsi iyo deganaan ay ku lahaayeen jaaliyadda waxaa la asaasay waa aada u horeysay waxay u dhisan tahay guddoomiye guddoomiye ku-xugeen tresa adiga afar bay ka kooban tahay waxaa sii kala usii kala baxdaa haddana kuwa qaabilsan xagga ganacsiga ah kuwa qaabilsan xagga ardayda ah kuwa qaabilsan xagga diinta iyo isku xirka bulshada iyo safaaradda dadkaasi waxaa hoos yimaada xafiiska qaxootiyada waxay sameeyaan xiliyo kaam la dhaho dadkaas qaxootiga waxay u baahan yihiin hadday noqoto sakooyinkooda inay siiyaan hadday noqoto caafimaadkooda inay kala shaqeeyaan hadday rabaan dowladda waxaa le uga baahdaan inay kala xaliyaan guddi baa u qaabilsan dowladda oo madaxweynaha ugu sarreeyana way is arkaan iyo wasiirada iyo iyo maxaa la dhahaa ganacsatada waddanka xiriir fog baana kala dhexeeya ee cabdiwal waxaad ka warrantaa maxay ka ganacsadaan soomaalidu waktiyo badan bay qaadatay ganacsiga soomaalida ah ganacsiga ugu horreeyey wuxuu ahaa bad xoolaha la cuno xilligii ingiriiska ayay sablaay garaynayeen ariga iyo lo-da tareen bay kusoo qaadi jireen waxay keeni jireen uganda ilaa xuduudda congo ruwanda iyo burundi markaas ka bacdi ingiriiska ganacsiga soomaalida waxay u ahaayeen lafdhabar dad la shaqeyna waa jireen waxaa jiray ganacsigaas ku xigay trailayaasha transportationka transportationkaas markaas waxaa soo raacay ganacsi kale oo ah xilligii iidda aamiin iyo kasii hore oo dukaamo iyo maqaayado iyo becshadaas ah hadda waxaa jiro wadankan waxaysan jira ganacsiga la yidhaahdo petroleumka cadaan shirkada la yidhahdo caltex total b p eso petroleumkaas oo dhan kulli waxay ahayn american ingiriisi iyo faransiis iyo wax la xalmaala waxaa soo galay ganacsigaas soomaaliya shatigii ugu horreysay ganacsi east africa oo petroleum ah waxaa la siiyey soomaali khaasatan combaniga la yihahdo xareed petroleum degan jinja macalin yuusuf ilmo macalin yuusuf la yihahdo muuse oo directorka ka yahay jerman nuurdiin xuseeni la yihahdo dhintay yaxye iyo cumar iyo maxamed wiilashaas combanigaas la yihahdo waxay ka mid yahan jaaliyadda lafdhabar wixii ka bacdi waxaa jiray combani kaleo asagana aan la iloobi karin oo la yidhaahdo mandela group of company oo ka mid yahay warshadaha hadda bilaabeen ayagana ah warshadaha hadda waxay leeyihiin warshadii ugu horreysay waxay sameeyeen red trade oo taayirada dib u hagaajisa waxay sameeyeen burka combaniga samaysa wiidka oo la dhaho mandela millaris oo soo saaro burka oo kilo kilo laba laba kilo shan kilo warshad aada weyn oo ka dhisan meesha kambala warshadii labaadna waxay noqdeen industrial kale oo ayadana saabuunta iyo saliidda waxaa samaysa combani kale asagana sokorta ah oo maamo la yihahdo aamin xirsi mooge oo reer bangooma ahaan jireen maamo aada u fiican ayadana ah waxaa kaloo jiro nin qortooyada labada dhinacba ay ku kala jiraan oo la yidhaahdo basooga qabiilka la yihahdo nin la yihahdo inagaa xanuug asagana kamid yahay wasiir kamid a wasiirada boqortooyada
cabdiweli dad badan oo soomaaliya oo qaxootinimo ku jooga dalka uganda ayaa jira fursadaha ay dadkaasi helaan iyo integrationka waxaa la yidhaha isdhexgalka iyo inay dalka ka shaqaysan karaan iyo dadkaa bal ka wa waxaa jira xiriir aada weyn oo muslimiinta boqortooyooyin ka jiray boqortooyooyinkaasi xiriir weyn ba kala dhexeeyey soomaalida waxay siisay dhul ayaga iyo qabiilka la yihahdo nuubiga bomba meel la dhehe siisay nuubiga annagana waxay siisay magaalada la yihahdo kambala kambala wuxuu qaybsamay laba qaybeed qaybna ingiriista isticmaalkoodii baa haystay qaybna boqortooyada boqortooyada meeshii degneed bay dhul naga siisay oo u dhow boqortooyada dhulkaasoo waxaan ka samaysanay meel iskuol maxaa la masaajid iyo dhul aada u ballaaran aada u weyn waxaa loo aqoonsan dhulkaas dhul soomaaliyeed inuu ahaa boqortooyadii bugaandaana siisay maadaama hadda wasiir aan ku leenahay xiriir fogna naga dhexe nagala dhexeeyo dowladdan hadda cusub musafeni aada buu soomaaliya usoo dhaweeyey qofka soomaaliga hadduu caawa soo galo berita waxaa la siinaya sharci mandate warqad la yidhaahdo iyo kaar galka waxaa noola ogolaaday inaan wadanka aan meeshaa rabno degan karno dhisan karno wax ka baran karno
cabdiweli waxaad ka mid tahay dadka ku hadla afka bugaanada ee boqortooyada haddaad oran lahayd waxaan u mahad celinaynaa boqortooyada iyo dalka uganda sida ay noo soo dhaweeyeen muxuu ku noqonaya afkooda webarinyo webarindala abana ya somali yonna buganda sabasajja wangaale agonda gunde muguli yondo na serikali ya uganda webarinyo webarindala aad ayaad u maasantay kaasi wuxuu ahaa cabdiweli warsaba guure boqol jiro ka mid ah jaaliyada soomaalida ee dalkaasi uganda gaar ahaan magaalada jinja oo aan kula kulmay magaalada nairobi yaasiin xuseen wardheere v o a nairobi